الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdيn أmا baعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii mutamimaة الأjrumiya waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay ficilka mudaarica ah ka hadlidiisa wuxuu yidhi shiiku walaabuda waa laga marmaan fii awali ficilka mudaarica awalkiisa min إxda zawaa'idi zaa'idooyinkii mid ka mid ah zawaa'idii alarbaci oo afarta ahaayeen ficilka mudaarica ah waxaa lagama maarmaan ah awalkiisa in laga helo xuruufta la yidhaha azawaa'id alarbac waa afar xaraf magacaasaa ay iska leeyihiin oo calam u ah calamun bilqalabaa la yidhaha calamun bilqalabaa la yidhaha magacaasaa qaalib ka noqday afartii oo la yidhaha azawaa'id alarbaca wahiya afartaas zawaa'idda alhamsatu weeye wanuunu weeye walyaa-u wataacu afartaas xaraf afartaas xaraf afartaas xaraf xuruufta markii aad ku dhawaaqayda hadday xaraf keligiisa yihiin lafdigiisa alhamsatu annuunu alyaa xarafkaa la akriyo laakiin haddii kelimad uu ku jiro xarafka oo lagu idhaha ku dhawaaq kelimadda markuu ku jiro suu dhawaaqaya kelis loo dhawa haddii lagu yidhaha fiiri akala hamsadeeda ku dhawaaq maxaa dhehe alhamsatu ha isku dhihin waxaa lagu yidhi akala hamsadeeda ku dhawaaq a aada leedahay ee dhihimeed alhamsatu kelimadda siday ku markay ku jirta dhawaaqa u dhacaya loogu dhawaaqa laakiin kelimadda markay xarafka inuu keligiis yahay markaas sidaana loogu dhawaaqa xuruuftaas afartan mid ka mida waa in lagu bilowdaa mudaarica mudaarican afartan lagu bilaabano ma jiro ficil kastoo mudaarica afartan mid ka mid ah lagu bilaabana maadiyaa ka horeeya mudaarica mudaariciya waxaa marka la rabo in la keeno maadiga iyo afartan xaraf mid ka mida la gelina meesha marka carabkan iska marsiinayna waxaa ajruumiya looga soo dhergiy soo uma jeedid wax siyaadaahu kuma jirto intii ajruumiyan carabka ku celina u fiirsada qofkan haddii ajruumi hayna oo ilaa ajruum aanu war kama hayana dee halkan maba la soco kara soo maa marka afartan xaraf macaanidooda in la fahmaa waa laga maarmaan hamsada ficilka mudaarica marka lagu bilowdo daaraaba ficil maadi weeye mudaaric ka dhigaad lagu yidhi hamsana ku bilaabo adribu anaa garaaca maxay tustaa lilmutakalimi waxda qof keligiisa hadlaayay tustaa macno kale ma tusto macno kale ma tusto nin hadduu yahay wuxuu leeyahay adribu anaa garaaca gabar hadday tahayna wuxuu leeyahay waxay leedahay adribu anaa garaaca qof keligiis tu gara iska hadlaya oo naftiisa ka warramaayay tustaa waa ka gudubna nuunta laba macnay tustaa laba macnay tustaa lilmutakalimi almucadimi nafsa qof ama waxaa tara lilmutakalimi wa macahu kayruhu dhe horta qof hadlaya oo lala joogo dadka la jooga ama hal qof haada ama ha ka badnaado maalan shan qof wey shanta qof ayaa qof garaaceen qof ka mid ah wuxuu leeyahay nadribu annagaa garaacayna qofka nadribu na'kulu najlisu waa lilmutakalimi wa macahu gayruhu waa qof hadlaya oo lala joogo ficilka mudaaric marka nuu lagu bilowdo macnaha labaad waxa weeye awilmucadim nafsu lalama joogo laakiin isagaa jamac iska dhiga uu leeyahay nadribu annagaa garaacayn urwaaya qofka garaacaya caruurka nadribu le annagaa garaacayn ule isagaa keligiis naftiisa weynayna ee cidna lama joogo weynayntaas marna xaq uu leeyahay marna xaq uma lehe waa isweynayna labada waa dhici kara marka nuuntii laba macnay tustay lilmutakalimi qof isagoo naftiisa ka hadlaa waa macahu kayruhu leelana joogo iyo macnaha kale oo ah lilmutakalimi almucadimi nafsu qof oo isagu naftiisa ka hadlao isweynanayo keligiisa ya-da afaray tustaa afaray tustaa nin keligiisoo maqan ficilku hadduu ka hadla faacilku hadduu yahay nin keligiisoo maqan ya-a lagu bilowdaa zaydun yaquumu laba ninoo maqan faacilku hadduu yahayna ya lagu bilowdaa azaydaani yaquumaan jamac ragahoo maqan haddii uu faacilku yahay ya lagu bilaabaa azayduuna yaquumuun dumar badan oo maqan hadduu faacilku yahay ya-aa lagu bilowdaa alhindaatu yaquumna afartaas wey. taadu sideeday tustaa sideeday taadu tustaa nin keligiisoo lala hadlaa faacilku hadduu yahay anta taquumu laba ninoo lala hadlaa faacilku hadduu yahay antumaa taquumaani rag badanoo lala hadlaa hadduu faacilku yahay antum taquumuuna gabarh keligeedoo lala hadlaa faacilku hadduu yahay anti taquumiina laba gabdhoodoo lala hadlaa faacilku markuu noqdo antumaa taquumaani dumar badanoo lala hadlaa faacilku hadduu noqdo antunna taqumna hal gabaroo maqan faacilku hadduu yahay hindun taquumu laba gabdhoodoo maqan faacilku hadduu yahay alhindaari taquumaan sideedaasna waa taas ku laba mayo xayla ajruumiya lagu barto yajmacuhaa afarta xaraf waxaa kulmiya qowluka aad tidha na'aytu waan fogaaday cani shariyaan ka fogaaday si badana loo dabdiya tanaa ka mid a na'aytu wa- waxay tahay bacudtu cani shar sharti iyo belediyaan ka fogaaday anaytuna dhihi karta adragtu maqsuudii maqsuudkaygu waa haleen ajruumi waa fahma atayna waa la mid dumarkii waa yimaadeen na'ti annagaa imaanayna waa isku mid waa afartii xaraf afarta xaraf na'aytu ataytu waxaad tidhahdaa na'aytu oo kale na'aytu anaytu atayna na'ti intaa lagu jamciya kawaakibka in indhiga see loo shaqlaa marka taas waa masale sarfiya marka masale sarfiya laakiin lagama maarmo naxwadiyaan la akri keenin haddaan meeshaan intaas yartaa la sheegay laakiin awalka saa loo shaqlaa sarfiyaa shaqo ku leh dhexda saa loo shaqlaana sarfiyaa shaqo ku leh naxwi shaqo kuma leh waa masale sarfiya saas darteed sarfiga waa ku arkayna marka sida loo shaqlaayuu noo sheegaa xuruufta ugu horayda mudaaric oo xarful anaytada waxay ku xidhan tahay ficilka maadiga in la ogaado haddaan maadigii la ogaanin si loo shaqlaayo ogaan maydo mudaarica xarafka ugu horreeya sida loo shaqlaa waxaad koow waa inaad ogaato maadigii maadigiiyaad ogaani maadigaa laga soo dhisa mudaarica fiiri wayudamu waa la godaa awaluhu mudaarica xarafka ugu horeeya in kaana maadii maadigiisu hadduu noqdo calaa arbacati axruufin afar xaraf waxaad leedahay ficilkan mudaaric hadda laga dhigaa maadigiisi muxuu ahaa hadduu afar xaraf ahaa waa isku mid afarta xaraf inay usuul wada yihiin oo ficilku mujarad yahay iyo in xaraf saa'id oo ku jiro waa isku mid haddii maadigu afar xaraf yahay marka mudaaric laga dhigaa xarafka ugu horreya waa la godaa waa la godaa waxaa isku mid ah maadigaas oo afarta xarafa afartu inay usuul yihiin oo uu yahay maadi mujarad ah sida daxraja waa dildiliyey fuustadiyuu dildiliyey mudaaric ka dhig yuu dhe god yudaxriju dhe yudaxriju waa dildilina yudaxriju waa inaad goddo ma kor dhigi kartid ya ma dhigi kartid wa akrama waa karaameeyey akrama waa afar xaraf afarta xaraf midaa ziyaadaa ficilka mujaradka wuxuu ahaa karuma karuma saddex xaraf uu ahaa facula hamsaa lagu daray akrama waa karaameeyey mudaaric ka dhig marka yukrimu yukrimu yukrimu marka xarafa ka maqan aw hamsadii asalku wuxuu ahaa yuakrimu yu markaad tidhahdo aw hamsadii keen hamsadii akrama ku jirtay yuakrimu waa layska xadfaa hamsadaas afcala leh hamsada afcala marka mudaaric la joogo waa la xadfaa maxaa yeelay marka hamse ficilka mudaaric lagu bilowdo culays badan ku jiraa uakrimu fiiri uakrimu waa la xadfa marka hamsada afcala waa la xadfaa dhe mudaaric marka laga dhigo yukrimu iska dhig ya ku bilowda mudaarica hamsadii xadaf kaafka ku reeb godna yukrimu farraja waa faydfayday shaygii waa kala baxshay farraja hadda waa afar xaraf maadigaas farraja waa afar xaraf xarafka shadan laba xaraf wey laba xaraf oo la isku idqaamay wey farraja marka siyaado waxaa tadciif tadciifkaasaa siyaadaa mudaaric markaad ka dhigaydo awelka god yufarriju dhe waa qaatala qaatala waa afar xaraf soo ma ahan siyaadaana ku jirta oo aliftaaq siyaadaa qaatala mudaaricankaad ka dhigaydo god yuqaatilu dhe yuqaatilu haddii maadigu uu afar xaraf ahaa afarta xaraf usuul ha wada noqdeen sida dexraja ama misyaalo ha noqdo sida akrama iyo farraja iyo qaatala waa isku mid mudaaric markay yihiin xarafka ugu horreeya mudaaric waa la goda maxaa soo haray haddii ficilka mudaarica maadigiisu saddex xaraf ahaa ama uu shan xaraf ahaa ama uu lix xaraf ahaa saddexda intaas soo hartay ilaa mu- ficilku sidiisa intaas kama bado saddex xaraf afar xaraf shan xaraf lix xaraf mudaaric ficilka maadiga intaas kama badan karo haddii marka uu wasnigu ahaa maadiga afar xaraf mudaarica waa la goda xarafka ugu horeeya maxaa soo haray intii saddexdii kale oo waa maxee hadduu saddex xaraf maadigu ahaa awelka waa la kordhigaa hadduu shan xaraf ahaa maadigu mudaaricka awelka waa la kordhigaa hadduu lix xaraf ahaa maadigu mudaarica xarafka ugu horeya waa la kordhiga saddexda kale waa isku mid Ah, saddexda kaleeto waa isku mid mudaarica xarafka ugu horeya waa la kordhiga wuxuu ku yidhi shiiqu waa yuftaxu waa la fadxinaa fii maakii siwaa ka soo haray daalika mudaaricii maadigiisu afarta xaraf ahaa wixii ka soo haray wixii ka soo haray waa la fadxinaa wa yuftaxu waa la fadxinaa fii maakii siwaa ka soo haray daalika kii aan soo sheegnay kii aan soo sheegnay wuxuu ahaa mudaaric maadigiisu afar xaraf yahay mudaaricaas inta ka soo hartay waa saddex marka waa mudaaric maadigiisu saddex xaraf ahaa mudaaric maadigiisu shan xaraf ahaa mudaaric maadigiisu lix xaraf ahaa kuwaas mar alla marka mudaaric laga dhiga xarafka ugu horeya waa la fadxinaa haye isagoo saddex xaraf fadhiya naxwo nasara waa u gargaaray mudaaric ka dhig yansuru waa u gargaaraa dhig nasara waa saddex xaraf haya isagoo shan xaraf ah maadigu indalaqa waa tegey indalaqa fiiri indalaqa hamsada iyo nuunta aa siyaada ah. saddexda kale asa indalaqa waa tegey waa shan xaraf mudaaric markaad ka dhigayda fatxi yandaliqu waa tegaa dhe yandaliqu waa tegaa wastakraja waa la baxay dhe wastakraja istakraja waa lix xaraf istakraja wowdan waa iska cadafi istakraja waa lix xaraf mudaaric ka dhig lixda xaraf marka saddex iyo saddex wey hamsada iyo siinta iyo ta'da siyaadaha kharaja uu ahaa ficilka asalkiisa Ah, kharaja uu ahaa marka mudaaric markaad ka dhigaydo saddex xarafka ugu horeeya yastakriju waa la baxa Ah, yastakriju wastakraja bixid uu dalba dhe yastakriju bixid uu dalba dhe yastakriju bixid ayuu dalba siinta iyo taadaas aa waxay faa'iideeyaan waxa la yidhaha dalab istakraja bixid uu dalbay yastakriju bixid uu dalbaa dhe siintan iyo ta'daas waxay faa'iideeyeen waxa la yidhaha dalab dalab ay faa'iideeyeen dalab athaalith waa amrin waa amrun dhe waa amrun ficilka saddexaad waa amar amar maxaa lagu oqoonsadaa hoo calaamad u ah wa yucrafu waxaa lagu oqoonsadaa huwa ficilka amar bidalaalati tusidiisa cala dalabi dalab uu tuso waa inuu tuso in mutakalimku uu mukhaatabka uu la hadlaayo ficilka dalba qofka hadlaya mutakalimkaa mukhaaabka uu ah, qofka mutakalimkaa mukhaatabka uu la hadlaayo ficilu ka dalba uu leey ficilkaas samiic waa inuu tuso marka dalab dalab waa inuu tuso waa kow iyo wa qabuulihi inuu aqbalo yaa almukhaadabati gabar lala hadlaa ya-di labadaas calaamoo laysku darayo aa lagu oqoonsadaa amarka amarka hal calaamo laguma oqoonsado laba calaamoo la isi saaray aa lagu oqoonsadaa labadooda waa in laga wada helo naxwu qumii gabar yahay istaag wadribii garac gabar yah fiiri marka hore ficilku dalab waa tusaayey qum istaag niyo mutakalimka hadla mukhaadabka uu la hadlaa wuxuu ka dalbana qiyaam qum uu leey ya-diina waa aqbalaa quumii gabarh yahay istaag quumii fiiri dalab waa tusaa gabadhii qiyaamaa laga dalba ya-diina waa aqbala haddaad aragto marka fiiri meel alla meeshaad ku aragto kelimad dalabkii tusayda ya-na aan aqbalayn ya-di ma aqbalaydo laakiin dalab waa tusaya se aamus meh ka joog ficilkaad samaynayda ismu ficil weeyaad leedahay am ficil amar ma dalabkii waa tusa laakiin iyo aqbali ma sahii carabi ma sah amus dalab kelima tusayda ya'na aan aqbalay markaad aragto maxaa leedahay ismu ficil amar ismu ficil amar aad leedahay ismu ficil amar kelimad ya'dii aqbalayda dalabna aan tusayna ad aragto yaa muanas mukhada waa aqbale taquumiina tadribiina tafcaliina taclamiina maxaa dhehe yadi kelihu aqbala dalabna tusi maa waa ficil mudaaric ad leedahay kelima dalabkii tusayda ya'diina aqbalay markaad aragta maxaa leedahay ficlu amr saddexda saasaad u kala garanay ma la fahmi wa minhu ficlu amarkii waxaa ka mida haati la kaalay tacaala kaalay calala saxi qowlka saxnimada badan haddii aad soo ogaatay ficlu amar calaamadiis oo ah waa in dalab kelimadu tusto yana ay aqbasho waxaa ka mid ah haati iyo tacaala calaa asax calal khilaafaa ku jira oo xaa lagu gartay inay ka mid yihiin waxaa lagu gartay dalabkiina waa tuseen ya'diina waa aqbalaya lidalaalatihimaa calaa dalabi wa qabuulihimaa yaa almukhaadabati dhe maxaa lagu gartay inay ka mid yihiin lidalaalatihimaa calaa dalab dalabay tusayaan haati burhaanaka ad leedaha wariyaa xujadaada keenso tacaala kaalay marka haati markaad joogto ta'da sidaasaad u kasrinay nin keliyaad amree waxaa leedahay haati haati burhaanaka xujadaada la kaalay haati ficlu amrin mabniyu calىa xadfi xarfi اlcilati wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha lanna alkasrata oqtulya tacaala tacaala ficlu amrin mabniyu calىa xadfi xarfi اlcilati wahiy alalifu alfatxaةu qablaha daliilu calayha lianna alfatxata oqtul alif hadda fiiri ramaa yarmi ficlu amar ka dhig irmi haati kaasay lamidta khashya waa cabsaday yakshaa waa cabsanay ficil amar ka keen iksha cabso tacaalana kaasay lamid tahay marka haati yay la mid tahay irmi tacaalana yay la mid tahay iksha ya-diina waa aqbalayaan haati gabaryahay kaalay la kaalay dhe haati gabaryahay la kaalay tacaaleey ad leedahay gabaryahay la kaalay ya-dii waa aqbalaya tacaaleey saas wlxarfu xaraf xarafkiiya haddaan halkan lagu qeexaa oo lagu caddaynaa xaraf waa kelimatu dalad calaa macnan fii gayrihaa faqad waa kelimad macno ka tusta iyada qayrkeed calaamadda lagu gartaa maxay tahay waa cadamiya walxarfu xaraf maa shay weeye laa yasluxu uusan suuban macaw la jirkiisa daliilu ismi isimka calaamadiisii walaa daliilu walaa daliilu lficli ficilka calaamadiisii xaraf calaamadda lagu gartaa waxay tahay waa lafdi carabiga ka mid ah oo calaamad isim aan aqbalayn calaamad ficilna aan aqbalayn hadda fiiri jiimka jiim maxaa lagu gartaa dhibicda hoos ku taa kha kha maxaa lagu gartaa dhibicda kore xa maxaa lagu gartaa dhibic la-aan mid hoose iyo mid kore midna ma yeelay xarafka waa saas kelimad haddaad aragto calaamadihii isimka u bandhig hadday aqbasho waa ism hadday diiddo calaamadihii ficilka u bandhig hadday aqbasho waa ficil hadday diiddo faxkum bixarfiyatiha xarafnima ku xukmi miaalka xarafka wadaalika tusaalihii ka hal oo kale weeye wa fii oo kale weeye wa lan oo kale weeye saddexdaas muxuu ugu miaaliyey wuxuu ugu miaaliyey xarafkaa saddex u qaybsama xaraf oo ah mushtarak bayna alasmaa'i walafcaal xaraf ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha hal wey fiiri fa hal antum shaakiruuna hal antum hal maxaa ka dambeeya antum oo isima oo mubtadaha ka dambeeya antum damiirka haye hal ataa cala alinsaani xiinun min adari hal maxaa ka dambeeya ataa ataa oo ficil maadiya ka dambeeya hal marka waa xaraf mushtarak maa waxaan rabaa isimkana waa gala hal ficilkana waa gala waa calaamad mushtaraga wa fiina waa mukhtasun bilasmaa'i asmaadu gaar ku yahay waa xarf jar wa lanna ficilka mudaarica u khaas ku yahay asmaada ma galo marka miaal wey xuruuftao dhan aa saas loo qaybiya xuruuftaa waxaa loo qaybiyaa muqtasun bilasmaa muqtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma marka saddexda miaalu kaaga dhig inaad ogaato xuruuftao dhan in saddex loo qaybiyo mid ka dhexeeya asmaada afcaasha mid asmaada khaas ku ah mid afcaasha khaas ku ah ma la fahmo baabu اlcraabi wاlbinaa'i haada maxaluhumaa baabu اlcraabi wاlbinaa'i binihii iyo icraabkii haadaa kanuu baabuhumaa waa baabkoodii looga hadlaayey haadaa midkaanu baabulicraabi walbinaa'i baabuda bal qabar ka dhigu mubtada soo qadaro haadaa midkaanu baabulicraabi walbinaa'i binaha iyo icraabka baabkoodii looga hadlaayo wey labadaas kelimaddu kama marnaa karto kelimad kasta oo carabi ah ficil isim xaraf aakirkeedu labadaas mid waa in laga helaa in kelimaddu mucrabta oo aakirka icraab ka saaran yahay iyo inay matni tahay oo binaa uu aakirka ka saaran yahay kelimadda labadaas kama marnaa karto kama marnaa karto icraab xagga luqada maxaa lagu yidhaahdaa icraab xagga luqada maxaa lagu yidhahda waa badan yahay saddex macnuu kuu sheegay shaarixa ibaana caddayn icraab caddayn waa loo isticmaalaa ibaana oo waxaa carabiga lagu yidhaah acraba fulaanun camaa fii nafsihi hebel waa caddeeyey wixii naftiisa ku sugnaa goormaa la yidhaha idaa abaana canhu markuu caddeeyo waxaa kaleeto ibaa waxaa kaloo icraab luqada carabiga lagu yidhaha atacsiin wanaajin waxaa la idhahdaa acrabtu shayca ey xasantu waa wanaaji waxaa kaloo icraab luqada carabiga lagu yidhaha adtaqyiir waxaad leedahay oo carabiga waxaa lagu yidhaha acrab allaahu lmacidata calooshii alla waa bedelay acrab allaahu lmacidata ay kayaraha alla waa bedelay laakiin macnaha ugu munaasibsan xagga istilaaxa waa macnaha ugu dambeeyo taqyiirka maxaa yeelay icraab xagga istilaaxa naxwooley istilaax waxaa la dhaha wax kooxu ku heshiiday naxwooley waxay ku heshiiyeen in icraab lagu magacaabo waa kana alcraabu icraab taqyiiru awaakiri اlkelimi taqyiiru axwaali awaakiri اlkelimi kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas la bedelidooda wey liikhtilaafi اlcawaamili caamilyaalka iskhilaafka ay iskhilaafayaan darteedna loo bedelo cawaamishii addaakilati gelayday calayhaa kelimooyinka lafdan min jihati lafdin xagga lafdiga laga bedelo aw taqdiiran min jihati taqdiirin xagga taqdiirta laga bedelo icraab xagga istilaax maxaa la yidhaah waxaa la yidhaahdaa taqyiiru axwaali mudaaf soo qadaro sababto ah marka wax la icraaba aakirka lama bedelo hadda fiiri zaydun zayd caamil rafciyo geli jaaa zaydun caamil nasbiyo geli ra'aytu zaydan caamil khafdiyo geli marartu bizaydin aakirku waa daalka daalki miyaa la bedelay daalki lama bedelin laakiin xaaladiisiyaa la bedelay markaa soo qadaro mudaaf alcraabu icraab taqyiiru axwaali awaaqiri kelim kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladoodaoo la bedelo wey zayd daalkaas xaalkiisaa la bedela asaga la bedeli ma xaalkiisaa la bedela mar waa la rafcina caamil rafciyaa ka horeeya jaaa zaydun mar waa la nasbinaa ra'aytu zaydan mar waa la khafdinaa marartu bizaydin laakiin isaga la bedeli ma kelimooyinka maxaa loola jeedaa kelimooyinka kelimooyinka mucrabkaa wey waa alsmu اlmutamakin wاlficlu اlmudaaric alkhaali min nuunayi niswati wa nuuni watawkiid kelimooyinka lagu sheegaa waa kelimooyinka mucrabkaa oo waa maxee waa isimka mutamakinkaa waa isimka mucrabkaa iyo ficilka mudaaric oo ka khaali oo ka maran nuunu tawkiid iyo nuunis kelimooyinka aakirkooda la badbedelaa yaa loola jeedaa kelimooyinkaas waxaa leedaha alismu اlmutamakin wاlficlu اlmudaaric alkhaali can inuunayn ma la ma la fahmi warkaas maxaa loo bedelaa aakirka liikhtilaafi اlcawaamili caamilyaalka iskhilaafidooda caamilyaalka mid wuxuu rabaa aakirka inuu rafciyo jaaa zaydun caamil wuxuu rabaa aakirka inuu nasbiyo ra'aytu zaydan caamil wuxuu rabaa aakirka inuu qafdiyo marartu bizaydin caamil wuxuu rabaa aakirka inuu rafciyo yadribu caamil wuxuu rabaa inuu aakirka nasbiyo lam yadriba caamil wuxuu rabaa aakirka inuu jasmiyo lam yadrib marka caamilkii waxa uu doonayaa iskhilaafsan horta caamil xaa la yidhaha war caamil xaa la yidhaha war waa muhiim caamil maxaa la yidhaha maa awjaba kowna caaqililkelimati calaa wejhin maqsuusin min rafcin ow nasbin ow jarin ow jasmin caamil maxaa la yidhaha sharaxayni dhiga kawaakib maa awjaba kowna caaqililkelimati calaa wejhin maqsuusin caamil waxaa la yidhaha waa waxa waajibka ka dhiga kelimadda aakhirkeedu inay noqoto si gaar ah hadda fiiri jaa'a aa yimid jaa'a haddii zayd laga daba mariyo isimkii laga daba mariyo aakhirkeeda waajib wuxuu ka dhiga in la rafciyo jaa'a zaydun ra'aa aad timid ra'aa markay faacilka qaadato isimka ka dambeeya waxay waajib ka dhiga in la nasbiyo ra'aytu zaydan marartu bizaydin ba'daasu kelimaday gasho waxay waajib ka dhiga in la khafdiyo marka lam lam yadrib lam ficilka mudaaric ay gasho aakhirkiisa waxay waajib ka dhiga in la jasmiyo marka caamil waxaa la yidhaahdaa waa midka kelimadda aakhirkeeda ku waajibiya xaalad gaara caamil maxaa la yidhaah maa awjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wajhin maqsuusin min rafcin wejkaas maqsuuska waa maxay rafco ow nasbin ow jarin ow jasmin waay cawaamishii addaakilati gelayday calayhaa kelimooyinka korkooda lafdan min jihaati lafdin xagga lafdiga aa laga bedelaa lafdigaa laga bedelaa ow taqdiiran min jihaati taqdiirin xagga taqdiirtaa laga bedelaa maxaa loola jeedaa lafdigaa laga bedelaa wuxuu ku yidhi wa huwa maa yadharu aharuhu fii aakhiri اkelima bedelidda lafdigaa waa bedelidda raadkeedii kelimadda aakhirkeeda ka muuqdo jaaءa zaydun ra'aytu zaydan isbedelka aakhirka ma ka muuqdaa marartu bizaydin laakiin fiiri jaaءa alfataa caamil kale keen ra'aytu اlfataa caamil kale keen marartu bilfataa isbedel aakhirka ma ka muuqdaa ya kama muuqdo kaas taqdiir waa marka lafda midka u bedela waa midka isbedelkii uu muuqana taqdiirtana waa miduusan muuqanin wa aqsaamuhu aqsaamu اlcraabi icraabka qaybyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god weeye wa nasbun kordhig wa khafdun hoos dhig wa jasmun reeb afartaas alqaabu اlicraab aa la yidhaahdaa alqaabu اlicraab falilasmaa'i asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas afartaas xaggooda wey waxaa uga sugnaaday alrafcu god oo asmaada gobolka asmaada mar waa la rafciya wa nasbu kordhig asmaada mar asmaada mar waa la nasbiya walkhafdu hoos dhig asmaada mar waa la goda marka saddexdaanba waa qaadata asmaadu walaa jasman reeb fiiha asmaa dhexdeeda ma ahaanin walilafcaali afcaasha waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas oo ah rafcun nasbun khafdun jasmun afcaasha waxay ka qaadataa alrafcu god wanasbu kordhig waljasmu reeb afcaasha ficilka mudaarica waxaa dhici karta in la rafciyo waxaa dhici karta in la nasbiyo waxaa dhici karta in la jasmiyo walaa khafda wax hoos dhiga fiiha afcaal dhexdeed ma ahaanin afcaasha la ixraabana waa ficil mudaarica keligiis wey alkhaali can inuunayn haa ficilkaba mudaarica la raaba ficil la ixraaba oo kale ma jiro ficilka la ixraaba marba haddii ixraab laga hadlaa waxa la ixraabaa waa ficil mudaarica oo ka maran nuunu tawkiid nuunu niswa nuunu tawkiid la baashiray dhe iyo nuunu niswa icraab waa ka gudubnay bina aan galno walbinaau bina horta xaa la yidhaah luq ahaan xaa bina la yidhaah wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut waxaa la yidhahdaa xagga luqada carabiga waa shay shay in la kor saaro la iskuna kor saaro qaab la doonayo inuu meesha ku sugnaado hadda fiiri derbigaan markii la dhisayey dhagaxaa la soo qaado carana waa la soo qaado biyana waa la soo qaado shamiintaa la keenay shamiitadii iyo biyihii caradii waa la isku daray dhagax inta god la qoday shamiitadii lgu lagu shubay sibirkiiyaa lagu shubay sibirkii markii lagu shubay dhagaxa la saaro maxaa la rabaa maxaa dhagax kaliya loo dhigi waa meesha waxaa la raba dhagax meesha inuu ku dhego dhagaxii waxaa rabaa dhagax kale in la kor saaro haddii la iska kor saaro maku sugnaana maya biyo iyo caro iyo sibir laysku daray aan dhagaxii hore korka laga saaray markaasaa dhagaxta lasoo qaadaa la kor saaro maxaa la rabaa inuu isku dheganaado laakiin haddii aadan rabin waxbay isku dheganaadaan dhagaxan dhagaxa caadi iskaga saare kaas la yidhaha binaa lama yidhaha hadda fiiri gaari oo cara rogaa midkan dhagxaanta keena aa meeshaan dhagax ku daadina dhagaxaan dhagaxu saaray mid kalaa saaray ilaa waxay tegayaan laba miti dhisma ma la yidhaah lama yidhah binaa sababtoo a qaabka isku saaran yihiin maahan qaab loogu talagalo inuu meesha ku sugnaado marka binaa lama dhihi karo binaa waxaa la yidhaahdaa shay shay la kor saaray qaab inuu meesha ku sugnaado ahna laysku kor saaray wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuud taas waa luqadii ee istilaax istilaax maxaa la yidhaha xagga istilaaxa maxaa la yidhaahdaa binaa matniga ku dhiga walbinaau binihi luzuumu aakirilkelimati kelimadda aakirkeeda laasimidda uu laasimaa weeye xarakatan xarako naxwu haaulaa'i ow sukuuna naxwu min wa kam bina waxaa la idhaha kelmadda aakirkeedu inuu iska laasimo ama xarako ama sukuun xarako waa damada fadxada kasrada xarakada waa midaas wixii ka soo haray waa sukuun kelimadda fiiri hadda haaulaa'i xaalatu rafca haaulaa'i noqonay xaalatu nasba haaulaa'i xaalatu ljarna haaulaa'i ma isbedelay kelimadda sidaasa mabni aa la yidhaha xarakay laasima min iyo kamna waxaa weligood kam haddii la rafciyo iyo haddii la jaro iyo haddii la nasbiyo weligeed kam sukuunkaasay laasimayn min haddii la yidhaah ayadoona sukuunkaas weligeed laasima iyadoo min caamil ma gale waa xaraf waa min marka la yidhaha lahoos dhig man haddii la yidhaha xaalatu rafcu xaalatu nasbu xaalatuljar man sukuunkaasay laasimayn marka haddaad aragtay kelimad caaqirkeeda sukuun laasimay ama xarako hal caamilna uusan gelin ee caamilyaal kala duwan ay gelayaan waxaa la kelmadaasu waa mabni hal caamil hadduusan gelin maxaan ugu daray warka warka la sheegaa macnaa loola jeedo iska sheeg ma soo ma jeedin waxaa jira kelimad mucraba aakirkeeduna hal xaaluu laasima hadda subxaanallah weligiin ma aragteen subxaanullahi subxaanillaahi ma aragteen maadnaan arg hadda kadibna arki maydaan insha allah iyo haddaan carabiga lagu cayaarin ma arki doontaan waana mucraf ee mabni maaha sababtu maxay tahay hal caamilaa galo oo nasbiya caamil kaleba ma galaba marka taas ma ahan ma ahan mabni ee mabni waxaa ayadoo caamilyaalkii kala duunaa galayaan inay kelimadda aaqilkeedu hal xaalo laasimo cillana kuma jirto oo xarf cilla uma dambeeyo kelmaddii xarf cilla uma dambeeyo xarf cilla uma dambeyo kelmadda xarf cilla hadduu u dambeeyo mogtahay la dhim hadda aaqilku wuxuu isbedeli waayo hadda alfata caamil kastood gelido aakirku ma isbedela maya laakiin sababtu isku bedeli waayo waa cillada kelimadan ayadoon cilla ku jirin aakirkeedu hadduu isbedeli diido caamilyaal kala duuna ay galaan waxaa leedahay kelimaddu waa mabni waa caddaata ina mabni mabni wey laakiin fiiri kelimaddii hal caamila gala sida subxaanallaahi iyo macaadallaahi maya aakirkeedu isbedeli maa sababtu isku bedeli diiday maahan inay mabni tahay ee sababtu isku bedeli diiday isbedelka maxaa keeni jiray caamil iskhilaafa ee caamil iskhilaafa maba galo iyada hal caamilaaba galaba maba galo caamil iskhilaafta isbedelkana waxaa keena caamil iskhilaafa marka taas dhihi mayno mabni soo ma jeedin alfataa ramaa haddii aakir isku bedeli diido dhihi mayno waa mabni ramaa iska daayid waa mabni ee alfataa soo qaado alfataa dhihi mayno waa mabni sababtu maxay tahay aakirku wuxuu isla bedeli waayey licilatin aakirkii xarfu cilla uga jira marka waxaa la rabaa kelmadda ayadoon aakirka xarfu cilla uga jirin hal caamilna uusan laasimin oo caamilyaal kala duwan ay gelayaan aakirku inuu hal xaalo laasimo markaas waxaan leenahay mabni aan leenahay waayahay bina maxaa la yidhaah walbinaau binihi luzuumu aakirilkelimati kelimadda aakirkeeda laasimidda uu laasimo weeye xarakatan xarako naxwu haaulaa'i ow sukuuna naxwu min wa kam wa anwaauhu anwaaculbinaa binaha anwaacdiisa waxyaalaha aakirka iska laasima oo wax lagu bineeyo arbacatun afar weeye damun god weeye wa fatxun kordhig weeye wa kasrun hoosdhig weye wa sukuunun reeb weeye intaas uu laasima mid ka mida damun fatxun kasmu sukuun walismu isimku darbaani duu darbeyni laba midu saaxiiba wey isim labaa loo qaybiya marka icraabka laga hadla mucrabun wa mabniyu labadaasaa loo qaybiya isimka qayb waa mucrab qaybna waa mabni isim labadaasaa loo qaybiya walismu isimkii darbaani alsmu waa mubtade darbaan alsmu waa mubtade waana mufrad darbaanina waa muhani waana khabarkii maxaana la rabaa mubtadaha iyo khabarku inay ismudaabaqeeyaan hadda mudaaf noo soo qadar sidaan iskuma mudaabaqay karaan walismu isimkii darbaani duu darbeyni laba nuuc midu saaxiiba wey qaab kaloo loo cilaajiyeeyaa sheega iyagoo mudaaf la soo qadaray haye al soo soo dhawey aljinsiya intaas qayr badan allahna siiy sidaas wey asha ku jirtaa jinsiya ma ahan isim mufradoo hebel la yidhaho gaara maaha ism min xaysu kaana meel alla meeshuu ku sugan yahay isim laba u qaybsama marka ashaasaa waxay burinaydaa tasniyada iyo waxa ka dambeeyo waxaa leedahay alsmo alsmo isim jinsigaasaa laga rabaa hal haba mufrad maba laga rababa ma ahan hal isimoo mufrada wax laga hadla maba aham waa jinsiga isim meel alle meeshuu ku sugnaado isim darbaani uma baahni marka mudaaf darbaani laba nooc wey isim waa labo mucrabun ka bedelo bedelku soo mubdeluminigu icraabka kuma raaco ay darbaan yaa mubdelumini mucrabunna waa bedelki icraabta inay ku raacda mucrabin ma dhihi karnaa ma la dhihi karo waa qalad waa inaan raac siinaa mucrabun aan leenahay wa huwa mucrabku alaslu isaga asal waa fil ism as asmaada inuu mabni noqdaan iyo inay mucrab noqdaan inay asmaadu mucrab noqdaan iyo inay mabni noqdaan yaa asal ku ah mucrab asal ku ah mucrab asal asal waxaa loo jeedaa sida u badan wey sida gaalibkaa wey oo asmaada ku badan marka isimka asal waxaa u ah inuu mucrab noqdo qaacidaduna waxay tahay wاlأصlu laa yusأalu canhu wاlأصlu laa yusأalu canhu asalka wax layskama weydiiyo haddii shaygu asal ku yimaado muxuu ugu yimid ma la dhihi karaa ya ma la dhihi karo ma la dhihi karo asal waxba layskama weydiiyo farca shaygu asalka markuu ka baxo aa su-aal laga keenaa oo la haa muxuu ka baxo saas darteeda isim mucraba markaad aragto muxuu mucrab u noqday ma laysweydiin karo ma laysweydiin karo laakiin isim mabniya haddii la arko su-aala imaanay muxuu mabni u noqdoo loo bineeyey lima buniya su-aashaasa imaanay hayl asalkiiu ka baxay asalkiiu ka baxay muxuu ka baxaa imaanay lima buniya wa huwa mucrabkii alaslu asagaa asal ah fil asmaai asmaada dhexdeeda isagaa asal ah isagaa u badan wa huwa mucrab xaa la yidhaah wa huwa mucrabku maa isim weeye taqayara uu isbedelay aakhiruhu aakhirkiisu bisababilcawaamili caamilyaalka sababtooda uu isla bedelay caamilyaalka addaakilati gelaysa calayhi maaga korkiisa mucrab waxaa la yidhaahaa waa isimka caamilyaalku marka iskhilaafaan waa iskhilaafeen waxaa loola jeedaa mid wuxuu doonaya inuu wax rafciyo midna wuxuu doonaya inuu wax nasriyo midna wuxuu doonaya inuu wax jaro waa iskhilaafeen markay caamilyaalku iskhilaafaan isimka aakhirkiisu isbedelo isimkaasaa waxaa la yidhaha mucrab imaa lafdan xagga dhawaaqa inuu iska bedelo oo isbedelku u muuqdaba ka zaydin iyo wa camrin oo kale zayd iyo camar hadda fiiri zayd iyo camar caamil haddii la gelisho aakhirka isbedelku waa muuqana hadda fiiri bal zayd caamil rafciya geli jaaa zaydun caamil nasbiya geli ra'aytu zaydan caamil jare geli marartu bizaydin camarna waa laba waa labadaas oo kale wa imaa taqdiirin xagga taqdiirta inuu iska bedelo naxwo muusa iyo walfata oo kale muusa iyo alfata waa mucrab laakiin isbedelkoodu muuqama sababtuna waxay tahay xarfu cila u dambeeyo alif ah se uma jeedid caamil rafciya geli jaaa jaaa muusa caamil nasbiya geli ra'aytu muusa caamil jarageli marartu bimuusa ma muuqanayo isbedel ma muuqanayo ciladaasaa diiday iyo waa mabniyun dhe waa mabniyun isimkii waa mucrab iyo mabni waa mabniyun halkay ku cadfantaha waa mucrabun ay ku cadfantaha iyo waa mabniyun wa huwa mabnigu alfarcu waa farc fakhalaas waxbaa la iska weydiina marka aduu farci isim kasta oo mabniya oo la arko su-aalaa la weydiina lima buniya alaleey maxaa loo bineeyey alaleey soo ma jeedid wa huwa mabnigu alfarcu farc weeye asmaada dhexdeeda faracu ku yahy faracu ku yahy maxaa la ydhaha mabni wa huwa mabni maa isim weeye laa yataqayar uusan isbedelayn aakiruhu aakirkiisu bisababiilcawaamili caamilyaalka sababtood uusan isku bedelayn caamilyaalka addaakilati gashay caleyh korkiisa mabni waxaa la yidhaah waa isimka caamilyaal kala duwan ay galaan aan aakirkiisu isbedelayn caamil rafciyaa gala mid nasbiyaa gala isbedelima aakirka mid jaraa gala isbedelima waa kaasa mabni sida kan iyo man oo kale wadaalika tusaalihi asmaadii mabniga aheed uu kuu sheegahay dhegayso marka wadaalika asmaadii mabniga aheed kalmudmaraati waa asmaada mudmarka dhammaan damiir meeshaad ku aragta waa mabni damiir damiiru rafca damiiru nasba damiiru jar munfasil mutasil dhammaan waa wada mabni waa wada mabni damiiru rafca oo mutasila waa imisa damiiru rafca mutasil waa imisa damiiru rafca munfasil waa imisa labiyo toban isku dar afar iyo labaatan damiiru nasba mutasila waa imisa damiiru nasba munfasila waa imisa damiiru nasba mutasila labiyo toban munfasilna labiyo toban isku dar afar iyo labaatan iyo afar iyo labaatan sideed iyo afartan miya damiiru ljar oo mutasila munfasil ma jiro damiiru jar mutasila kaliya waay damiiru jar oo munfasila ma jiro caamilkiisa kama socmo damiiru jar xayla mudaaf ilayhi hadduu yahay mudaafkiyaa la xidhiidha haddii xaraf ku jiraan xarafkiyaa ku xidh wax kaloo wax jira maana labiyo tobankaas ku dar lixdankaas damiir meel ku hay wax un baan ku dari doonaa insha allah dhammaan waa wada mabni ha damiir meeshaad ku aragto lixdankaas waa wada mabni lixdankaas waa wada mabni lixdankaas yaa lmuanatu muqadama iskaga da yaa lmuanatatu muqadama ku da waaya koobiyo koobiyo lixdan waa wada mabni kalmudmaraati oo kale waa asmaai shardi asmaau shardigana dhammaantood waa wada mabni marka laga reebo ayun ayun ba nooga reeb dhammaantood waa wada mabni waa wada mabni ayuntaas daarabna mawsuulaadkaan ka soo reebeyn ayunta iyadu waa masalo gaara waayo asmaau shardi waxaa ka mida kuwa aad taqaanaan asmaau shardiga idaaa ka mida waxaa ka mid a asmaau shardiga aad taqaanaan labiyo tobankii wax jasmin jirtay meeqaa xuruufeeda labiyo tobankii oo ficilka mudaaric jasmin jirtay meeqaa xuruufeeda yaa gacanta u taaganoo ajruumigii ka warqaba adiga labaad joogta adna mid khayra badan allah ku siiyo waa hagaajideen labay ahaayeen midaan laysku waafaqsanay mid laysuma waafaqsanayn ha in unbaa laysku waafaqsanay id laysuma waafaqsanay id maa soo ma laba ka reeb marka mid mukhtalafka iyo kan laysku waafaqsanya ka reeb meeqaa soo hartay toban tobanka kale asmaay ahaay i dhammaantoodna waa wada mabni ayun un mooye waa mabni waay asmaau markaa shardi wa asmaa اlistifhaami asmaa listifhaam sida man oo kale sida maa oo kale sida ayna oo kale sida kam oo kale man ma ayna kam mataa asmaa istifhaam dhammaan waa mabni sida man ma ayna kam mataa asmaa istifhaam waa wada mabni wa asmaa ishaara asmaa ishaara oo noo soo socda insha allahu daa kan dii tan haaulaai kuwan waa wada mabni wa asmaa اlafcaali asmaa afcaal sah aamus mah ka joog hayhaata waa fogaaday ismu ficil amar ismu ficil maadi ismu ficil mudaaric saddexduba waa mabni hal midoo mucraba kuma jiro waa wada mabni sah aamus mah ka joog waa laba waa ismu ficil amar hayhaata waa fogaaday hayhaata alcaqiiq hayhaata hayhaata limaa tuucaduun ismu ficil maadi a laydhaha kaasan ufin ismu ficil mudaarica leeda ufin ha atadajaru arrintaas anugu waan ka dhirfaa waan ka xanaaqa waan ka caroonaa wey soo ma jeedid ufin awahu oo kale awah asmaa lafcaal oo dhan waa isku mid ama ismu ficil amar ismu ficil maadi ismu ficil mudaaric dhammaantood waa maxay mabni wa asmaa اlmawsuulaati asmaa mawsuulaat ayaguna waa mabni sida aladi alati aladiina kulli waa mabni waaya waaya fa minhu waxaa ka mida dheh fa minhu waxaa ka mida mabnigii maa qismi yubnaa lagu bineeyo cala sukuuni mabnigi waxaa ku jira qayb oo lagu bineeyo sukuun naxwu kam sukuuna lagu bineeyo wa minhu mabnigii waxaa ka mid ah maa qismi yubna lagu bineeyo cala alfatxi ka ayna oo kale wa minhu mabnigii waxaa ka mid ah maa qismi yubna lagu bineeyo cala alkasri ka amsi shalay oo kale maanta aad joogto maantii ka horreedi wa minhu mabnigii waxaa ka mid ah maa qismi yubna lagu bineeyo cala dami ka xaydu oo kale alqaabu lbinaa a la yidhaha qayb waxaa lagu bineeyaa sukuun qayb waxaa lagu bineeyaa fatxo qayb waxaa lagu bineeyaa kasu qaybna dam asal yaa u ah intaas afartaas in wax lagu binay kelmad haddii la binaynaa asal yaa u in lagu binay sukuunka waa kana wal aslu asalka oo u badan khaalibkaa loola jeedaa wal aslu asalka fil mabniyi lafdiga mabniga asal u ah lafdigaas ama isim ha ahaado ama ficil ha ahaado ama xaraf ha ahaado lafdiga mabniga asal waxaa u ah an yubna in lagu bineeyo cala sukuuni sukuun in lagu bineeyo a asal u ah asal sidaasa u ah haddii lafdi la bunay sidaas daraaddeed kelimadda la bineeyey haddaad aragto oo aan sukuun lagu binayn su-aalaa taagan lima xurika maxaa loo xarakeeyey su-aashaasaa taagan waa in laga jawaabo su-aashaasaa taagan lima xurika maxaa loo xarakeeyey ilaa asalku waxaa sukuuni la saare kelmaddu hadday mabni tahay lima maxaa loo xarakeeyey marka kuwaasna markoodaan baranayn jawaabaha lagu jawaabo insha allah waay wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslm وbaaraka عalى nabiyina mxamed